way asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen sixty oo caawa weliba nala joogo iyadoo ay tahay muxuu ahaayey loo dabaaldega iyo muxuu ahay midnimadii soomaaliya kowda julaay maxamuud axmed cabdalla maxamuud axmed cabdalla waa aqoonyahan soomaaliyeed oo degan dalka maraykanka waana socdaal ku teegay africa soga maxamuud axmed cabdalle waxa weeyaan dadka falanqaynta iyo ka hadalka barnaamijyada kala duwan doodaha iyo barnaamijyada ka baxa golaha nineteen sixty intooda badan dad kasoo qayb qaati weeye maxamed axmed cabdalle waa ninkii golaha nineteen sixty ugu deeqay websiteka goligu iska leeyahay ee w w w dad golaha nineteen sixty waa aqoonyahanka sahlay in hadalkeenu banaanka u baxo waraysyada barnaamijyada kala duwan golaan ku samayna banaanka u baxaan oo soomaali gaadhaan maxamud axmed cabdalle dadku fara badan baa yaqaana waa wariyaashii ugu horreeyey idaacadda tan maraykanka f t o-da waa ninkii disaangareeyey websiteka ay si oda ku shaqaysato waaya dhawaan socdaal buu ku tegay dalka etoobiya waa gabyaa sugaayahda gabiya heesaha iyo gabayadaba maxamed waxaan jeclaan horta bal marka hore dadka soomaalida ee aad ku aragtay dalka etoobiya qaab nooleedkeeda qaabka waddanka ugu dhex milan yihiin qaabka u dhaqmaan iyo bal hadda xeelahaad kala kulantay adigu etoobiya iyo dalka so iyo dadka soomaalida ku noolba inaad xabaar loo soo koobto kadibna bal hadda dhowr gabayo aad tirisay adigu bilahan dambena aan qayb kalaba barnaamijka ku soo qaadano dowlow maxmud
asalaamu calaykum waa mahadsan tahay ibrahim waxaa weeye waa imaqlaysaa sooma si fiican si fiican
walaal way salaamayan walaalayaasha ku jira golaha dhammaan rag iyo dumar waa salaamaya maarata ilaahay marka ugu horreysa waa bishii barakeysnayd ee ramadaan waxaa lagu jiraa akhirkii maarata ayaamihii ugu dambeeyey ugu khayrka badnaa ilahay khayrkeeda hayna wada siiyo ducooyinkii badnaa oo meesha laga sheegana ilaahay maarata hanoo aqbalo dhagood guud ahaan waxa weeye waxaan ku maqnaa africa laba bilood waxaan joogay aan tegay wadanka etoobiya wadanka etoobiyana waa wadan soomaali badan ay ku dhaqan tahay oo aynu ka wada dheragsanahay guud ahaan wadanku waxaan tegay isagoo markaa rabshado ka baxay oo aada u xasiloon markaad aada etoobiya isdhex taagto waxaad garanaysaa war ma dhex taagan tahay muqdisho soomaalida halkaa ku nool waxa weeye waa dhowr qaybood oo kala duwan dad waa dad ka yimi deegaamada maxaa la yidhahdaa kilalka shanaad oo soomaalida etoobiya degtaa dadna waa dad u yimi dhoof oo waddanka inay ka dhoofaan oo maxaa la yidhahdaa ay dabeetana si kastaba duruufo meesha ku helaan oo degaan noqday ganacsiyo yarar bay kuleeyihiin meel la yidhaahdo booli bay u badan yihiin oo aada ugu dhaqan yihiin ganacsiyo yarar ka bilaabeen airportka inteba international airportka ku dhow marka waad yaabaysaa nolosha dad ku nool yihiin xabashadii waxaan kala garanayay soomaalidii marmarka qaarkood waayo xabashadii soomaaligii af soomaaliga bay baratay ninka dukaanka haysta maxaarka ah waxau kuu salaamaya af soomaaliga anigu waan aqaanaa buu kuleeyahay dadka noloshooda markaad eegtid dad maaragtay dowladda u shaqeeya warwaraystay waxay yidhahdeen dadka soomaalida meesha waa lagu hayaa waa lagu ilaaliyaa way kuu sheegayaan dadka wadankaas joogaa waa dad xasuus badan dad soomaalida maaha dadkooda waxgaradka ama dadkooda madaxda waxay ka oranayaan colaad baa jirtay labadan wadan dhibaato badan baa soo dhex martay dagaalaa dhacay saasoo ay tahay dadkan soomaalida oo xaafada degan waa la ilaaliyaa kor baa laga ilaaliyaa dowladaana ogol wadanka inay maalayarada ay ku noolaadaan xagga ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa waxa weeye dadku hadduu dee marka degaan markuu muddo noqdo waxaa jira waa wadan hadda furmaya oo horumarka dhaqaalaha horkor u socda adigu waad garan kartaa wadan afrikaan oo wax kasta way xadidan yihiin waa wadan amnigiisu sugan yahay korkaa markaad eegto dee maaha wadamadan aan ku noolhay oo kale wax furan laakiin wadad xoog lagu hayo weeye xoog lagu hayo xagga damiirkeenu ku kala duwannahay soomaalida dhibaatooyinkii shan iyo labaatankii sannadood waxyaalo weyn baa ka dhacay oo xagga ma garanaysaa waxa la yidhaha self actualizationka ama kalsoonida kalsoonidaa ka maqan waa weye qofka soomaaliga markaad la sheekaysato rajo badan kuu muujin maayo sida kale waa loo ogol yahay maaragtay diintooda iyo dhaqankooda iyo inay say rabaan u dhaqmaan masaajidada habeen imaanin waa laga addimayaa dee ummad badan oo muslima ku nool meeshan dad badan oo kala duwan oo muslimiina degan marka way pressure wuu jiraa laakiin markaad eegto waa dal dawladay ka talisa weeye oo xasiloon aada u xasiloon weeye oo dee marka xaggaa loo eego dhankeena xagga maaragtay maaragtay soomaaliya laakiin waad waad ka dareemaysaa maaragtay tension baa jira oo dee regionka maadaama maaragtay colaada ka jiraan saameyn bay ku leeyihiin oo dhegta taagan oo waxa weeye lama ogola dhaqaaq wax dhaqaaqa wax dhaqaaqa kalaa ma jiraan waa saasaan kusoo koobaya maaragtay warbixinta dadki aan soo arkay soomaalida ahaa ee halkaa deganaa
dadka soomaalida ee dowladda u shaqeeya cid ma ka aragtay iyaga
haade waan ku bilaabay waan kuu sheegay dhowr qof baan la kulmay oo dad aan aqaano macrifo nahay ay magaranaysa aan ku bartay iyo dad deegaanka dowlad deegaanka soomaalida ka shaqeeya oo etoobiya yimi oo hayada caalamiga uga shaqeeya qaarkood sida marka aduu kor marka laga eego way kuu sheegayaan maaragtay nabadgelyada wadankan iyo wadankeenu inay isku xidhan yihiin bay dadku u cadaynayaan saan marka hore kuu taabtay xasuustii dagaalada taala meesha dagaaladii soomaaliya dhex maray etoobiya way taala etoobiya laakiin danka soomaaliya inay inaynan oolin baad moodaa madaxdooda way ku xasuusinayaan waxay ku oranayaan colaadaa dhacay dagaalaa dhacay waa la histilay saasoo ay tahay dad kale markay nagu soo qaxeen magangeliyaan siinay waa la ilaaliyaa waana loo ogolaya wadanka inay ku noolaadaan marka waa saas weeye
markaad eegto dalka maraykanka goboladiisa magaalooyinka colaadu aada ugu badan yihiin weli kooxa kooxa aad ka dareemayso inay xaafid xaafid qabiil qabiil isu urursadaan oo meeldood u tukan yihiin ama u joogaan ama bisnisada markay isugu tegayaan markay xafladaha tegayaan aad buu maraykan uga muuqdaa etoobiya arrimaha noocaas ma kusoo aragtay
haba ka yaabin waxa weeye etoobiya wax organization samayn kara iyo wax qabiil ka hadli kara dadku hadalka kor ma qaadaan waxa weeye qofku dantiisu ku kooban yahay waa de ummad khayru khalqilaahiya saddexda habeennimaad soconaysaa saddexda habeenimo adoo soconaya qof saas kuu eegayaa ma jiro three in the morning waa soconaysaa organization iyo reer hebel iyo waxaasi kama jiraan wadankan gacan bira lagu hayaa
waa gartay dhinaca markaa intaa kaga tago socodkaa aad ku soo socotay halkaa dhinaca suugaanta waa taqaanaa oo dhowr jeer baad gudaha loogu tuuqaa aad gabayo badan ka tirisa bal golaha maxaad caawa la wadaagi lahayd oo suugaantaada kamid iyaga la sido
waxaan la wadaagayaa dhowr tixood oo aan tiriyey intaan joogay meelaha aan marayay maaragtay aan etoobiya dhex marayay oo ku saabsan wadanka soomaaliya isdaragalku ku jiro iyo xorriyadda iyo soomaali inta badan waxaa isku qabsadaa xaggee wax ka xumaadeen ma waxa kharibay maxaa la yidhahdaa ma qabyaalada keentay dhibaatada ma waxa keentay xukuumadihii baa meesha kaga tegay dhibaatada waxyaalo badan baa soomaalidu moogtay waa saan kuu sheegay kalsoonidii baa ka luntay marka waxaan idinku bilaabayaa gabay arrinta aan ka tiriyey oo gabayadan hadda ay sheegay ilaa shan lix xabo weeye marka waxa weeye waa gabayo ku saabsan xorriyadda iyo wixii soomaali ka halaabay iyo dhibka halkuu ka yimi iyo adigu halkaasaan la maray marka gabaygan aan ku bilaabaya waxa layahay godobtii baarliin sad magaca ka garanaysa godobtii baarliin waxa weeye inay macnaha soomaaliya dhibaatadeedu ay salka ku hayso shirki ka dhacay kun sideed boqol iyo sideetan iyo afartii magaalada barliin ee soomaaliya shanta qaybood loogu kala qaybiyey iyo waxyaalihii ku daba xigay oo nimanka nimanka gumaystayaasha waddanka waxay ka sameeyeen ilaa yomina haada wixii adigu sheekadii meeshay martay ayuu gabay ku hadlaya waana daaf soomaali oo waxa weeye isagaa isfasinaya gabayga qofka hadduu si fiican u dhegeysto marka kaasaan idinku bilaabayaa sidan buuna u dhacayaa hoyalay hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay hoyalay hoye hoyalay hoyalay hoyalay ho dowlada ha gaboobe adduun amarkiisoo gooya dowlada ha gaboobe adduun amarkiisoo gooya qarannimo ku gumoobay gaadhay lebintooda rag buu goostay geediga halkay sahanka geeyeele ummadeedii garan weyday oo gaabisa badaa afrikada gumaystii qabsaday ee rarayay guudkooda qani lagama soo goodin weli gabad intuu yaale gaadiidsigii baa ged kale loo gunaanaday ee gelinkooda waa ka fadhiya iyo gadaasho de aniga waxaweye gumaysiga ma tegeen de waxaa la yidhaha institutionalization oo waxa weye isagoo qaab kale ah buu joogaa weli africa ha yeeshee xornimo gaylankii guula lagu hooyey halgankii darwiishkiiyo kolkan gaala lagad qaadnay goobtii jidbaaliyo wixii ruugga lagu goostay koorfil guutadiisii raggi gowraca u geystay inkastoo la garab naafiyo laga golroonaaday geyiga dabkii gobaannimaadu kama gamarayn waxaa weeye dhowr iyo afartankii macnaha inkastoo daraawiishta laga adkaaday haddana xornimadii weli way sii socotay soomaalida halgankeedii gaylankii israa'el kashiyo gebi ha noolaato gaashaandhigiyo buu ahaa qarangola intiisa lixdankii gadoodkii dhacee guusha lagu taabay gobonnimo kolkay qaadate calanka loo gijay soomaalida garaadku uma korin dib kolkuu tegay inkastoo macnaha wadankii gumaystii ka baxay soomaalida caqligu garaadkeedu macnaha kor aada uma faa'iiday soomaalida garaadku uma korin diib kolkuu tegaya iyadoon gelgelintii ka kicin baa la gaasiraya gudurida cadaawuhu waqeed uma gargaarayna galla dowladnimo lalama rabin waxay ku gaadhaye guuldarradiyo og waxau horkacay godobtii barliine goollaha libaaxii micida gurayay jiirkeeda gumaystuhu sirtuu soo gunte galabba heer sogtay gulufiyo colaad gaabiyo gaadhay gudaheeda goldalooladeedoo badnay bay ku geeridaye gabalkii madoobaa kolkuu gebi baa sameeye gabalkii madoobaa kolkuu gebiba saameeyey jabhad gowraceed gaaliban laga gayoonaynin waatay godkii loo nashiray gebi ka tuurene gadaasheed tarkii kacay qaxiyo gebe weer dheeraade guutooyin diin weyraxo miino wada gaatay gumaad iyo colaad gebagebo laga gungaadhaynin iyo gaala duulaana oon gaban yar dhaafaynin maanta hubaalgaanba gaal lagu gaaracay waa soomaalidu say tahay hadda qolo qalaadi loo kala gaday weli u guuxaaye masgurguurta goodiyo abees halaq wax gaaday waxaan taataabanayaa meelaha qaarkood waxaa ka jira markaa cidinayo umalayn dad gaala in loo danleeyahay gabigu dariiqu maro uu maraa laakiin waxaf lagaadi kuma jira masgurguurta goodiyo abees halaq wax gaadaya iyo mixi gabaar baa fadhiya xamar gunteedii iyo gobolkii waqooyiga galbeed goosataa tumane sool iyo sanag waa godoon gaadh ku qaybsadaya gungumaa fadhiya geesta bari gaalkacyiyo ayla garow waa gafane iyo qaniin guri ku yeesheene gobolladii dhexaa loo jarjaray garab iyo beeleedii hiiraan gurboodkoodiiba haad ku gigayaaye gosha jawhar mayd baa gibraday gorof sanoo yaalee baydhab iyo godankii bakool gaasas baa degaaye buutooyin baa galay marko go-oyey shacabkii iyo gudihii kismaayi iyo geday guul darradu taalib baale iyo saakuu gablamee geesbayow male bu-aale iyo saakuu gablame geesbayow malehe kayrkeed ma gaadhoy hadda gobolla loo qaybshay kayrkeed ma gaadhooy hadda gobolla loo qaybsh afartaa gorfeeye waxaan garab ka raacsiiyey geesigu hadduu cilmo oo guluf u heesaysto damiirkii aan geeriyoon hadduu garasho qoodayso intaan layna kala geyn mar kale taa haddaan garanno haddaan qaran u gobol xaadno oo gola hallow waabo haddii laysgarwaaqsado maruun ceebta laga geerto garabyadu midoobaan rajaa soo gadaal noqone nimaantaa garaada inguniwo wou gudboon tahayo goskiisay biyuhu ugu geliyo geeri wou hele intaan qolaba gaarlo gembi ingoe ka maansooday gabaygaas waxaa la yidhahdaa godobtii baarlis wuxuuna ka hadlayaa qaybqaybinta soomaalida lagu wado iyo hadda arrintii aad ka hadlayseen oo maxaa la yidhahdaa halkan waxay dhismeen iyo aniga ginacas baa jeebkayga ku jira iyo eerbood baa i dhisma iyo waan duula iyo scholarship baa carruuriye aade iyo haddii aan dadku soomaalidu aynu dee galladda iyo wanaagga u wada sinayn waxa weeye waa maamulada faashilka waxyaala lagu garto weeye marka qaybinta soomaalida la qaybinayaa ma aha maaragtay horumare waa dib u dhac ninka shiiqa hadda hadlayay tix ku saabsan arrintu hadda exactly ka hadlayay baa idinku xijinaya waxaana ka hadlayay arrinta ah horumar baa laga gaadhay maxaa la yidhahdaay anigu horumar baan gaadhay haddii meel heblaayo ololeyso marka gabay yar oo gaaban baan kaga hadlaya aan leeyahay ma garanaysa waxa aniga dadka soomaalidu macnaha inay inay dooni wada saaran yihiin hadday guuldaraystaanna ay guuldaraysteen hadday guulaystaanna ay dee guul caama haddayna helin ayna taasi guulahayn marka gabaygaas wuxuu leeyahay war caadooyin baa soo ifbaxay cidhib la-aaneede calamadan la taagtaagay ee ciirshay dunideenna waa calamadan daligahan calamadan la taagtaagay ee ciirshay dunideenna cudud maamul goboleed bistiyo ciidan lagu faano madaxweyne caynaan qabiil lagu cuseynayo waa wixii curyaashu u dilligay ciirsi qarameed ee soomaalida casrigan joogtaba lagu cuqubay rabbo caynsha mooyee dalkani curadadii waayey ee cadowgeedu meeshuu la rabay caaradda uu saariye puntland cawiyo guul hadday nabad ku ceshayso ama caawa somalilan caalamku aqooda hadday cogato baydhabo amxaar cudud yar gaadhsiiya ama waago kenyaan camiro oo calanka la asaaro mudugna ay la carcarto oo xabasho caargoy hamaray la ciilkaambido qarxu caadaystay nafsigii cilaala waka caada suurogeeye rabbo caynsha mooye dalkani curadadii waaye wale nacaab ninkii cirsadow caana kama maashi tixdaana waa tix ka hadlaysa arrimaha soomaalida qaybsanka oo doodeeda u badan tahay soomaalida sida loo kala qaybinayo iyo dhibaatooyinka ay keeni karto kala qaybsanaantaasi maamul dowlad goboleed doonaya inuu yeesho maxaa la yidhahda wasaaradda arrimo dabadeed kun madaxweyne qabiil doonaya inuu baarlamaanka yurub ka tartamo si halkaa uga helo waxa uu markaa isagu doonayo gabaygaasaan idinku xejiyey waxaan u malaynaya inaan cidlo ka geeraanayno waad maqlaysaan baan u malaynaya si fiican baanu kuula soconaa weliba meel fiican bay ka digaysaa
waa garta gabayan kale waa gabay ka hadlaya waxaa la yidhaahdaa dhibaatada soomaalida waan iska bir ramadaan dhibaatada soomaalida haysatu ka hadlaya wuxuu kaloo kusoo gebagabeynayaa qadar ducaa insha allah marka gabaygani waxa weeye waa gabay iska cibro qaadasho oo aniguan iskula hadlayay marka waxa weeye gabaygu wuxuu leeyahay kol haddii dalkaygii gun yahay oo la kala dayray kol haddii docihii noo badqabay daarad laga jeexday kol haddii darfii naga maqnaa duudsi lagu qaatay kol haddii daryeel qarannimiyo dowlad laga dhaashay kol haddii darbal madax noqdo daba talinayo kol haddii markaa anigu waxaan maagayaa dadka soomaalida mas-uuliyiinta ah oo dhan oo aan hebel iyo hebel kala lahayn kol haddii dayuus iyo dilaal derajo weyn haysto kol haddii dariiqii xaq iyo daacaddu hungowday kol haddii damiirkii waddani daaqad laga tuuray kol haddii dadkeennii la baday gaajad iyo diir kol haddii dayartii dabargodoobada haddaa duumi kol haddii dahabadii haween tii la dalandooshay kol haddii duqdiyo naafadii loo dawirinayo kol haddii iblays miduu dirsaday diinta ku adeegan kol haddii jihaadiga damani laba diblaynayo kol haddii da'yeer amisum iyo cadow ku soo duulay kol haddii amxaar damac wadiyo kenya lagu da'yay kol haddii gumaystiga dabraday dano ku malaayo kol haddii derbiyo maamul gobol lagu dufaynayo kol haddii dunjigii dhaqanka iyo sharafii doorsoontay halkani waa isimadii isimadii siyaasiyiinta noqdaan ka hadleen kol haddii dunjigii dhaqanka iyo sharafii doorsoontay kol haddii ugaas daalinihii lacag ku doonayo kol haddii dirays ciidan iyo xooggii laga duubay mar haddii loo diiday soomaaliya inay yeelato macnaha ciidan xooga maxaa la yidhahda ciidanka militariga kol haddii dersaan hay-ade oo sin iyo deebaaqa kol haddii ku da'wada la yidhi dhaqan dulayntooda hay-adaha caalamiga lagu sheego waa kuwa dhaqan xumada oo dhan soo safriye weeye wadamo badan baa saas aaminsan u badan wadamada beriga laakiin kol haddii ku daawada la yidhi dhaqan dullooyntooda digtuun baa nagu hadhaya waxaanu nahay duul la qaybsadaya eebbow damiirkooda geli dulinka hoos yaalla eebbow dad soomaaliyeed oo dulnaa jiray eebbow nafsiga naga dulqaad diiqaday togiya eebbow dareemada dawee wada dogaagoobay eebbow dulmiga naga kor qaad diilintiiyo oonka eebbow duruufaha dabiib degel colowgeenna eebow dad qaladtada kacdiyo diiratada dhaafi eebow dundumo maamul gobol dumir shar weeyaane eebow dundumo maamul gobol dumir shar weeyaane eebow diinankaa nala hortubay naga dumuuqooda eebow nin door hiilam iyo caadil nagu dayso eebow qabiil waa duliye daacadda ujeedi eebow calankii doogkiga ahaa darajadii waarta eebow qaranna deeqiyo nasii dowladnimo taama gabaygaana waa gabaygaas weeye waxaan idin raacinayaa qaraxii hadda dhacay ee ka dhacay magaalada muqdisho ee dadka lagu laayay iyo kuwii ka horreeyey markaan eegay gabay aan ku cabirayo nimanka odayaasha ah oo qaraxyada waddan ka geysta gabay ku saabsan baan idin raacinayaa haddaa raalli ka noqotaan
kusoco kusoco meesha hadda ka degaysaaye
gabaygan wuxuu ka hadlayaa organizationkan dagaalka soomaaliya ka wada qaraxyada ka wada mar gabaygaas wuxuu leeyahay hoyalaayay hoye al-shabaab micnaha dinta way mari habowsine mabda-oodu waa salafigaan maara loo heline isnidaamintiyo macangagnimo waa martabadooda waa duul aan meelnaba ka gelin magaca islaameed waa duul masaakiinta dila maata dooxyaahe waa duul masaajida ilaah dii ku mayraaye waa duul muftiga caalinka mawtiyo bixiin waa duul qof maamuusle iyo waa duul qof maamuusle iyo mudan badbaadsiine waa duul muquunsada naflaa mar iyo gaalleefe waa duul shareecada umara muruqaawodeed waa duul gadmiiq waalan iyo macankaga haystaaye waa duul mushriba oo mindhiru tahay micinkooda waa duul qurmishaan ku jara midig la xadkiir maskabkoodu waa duulu yahay madax la gooyaaye waa duul macnaha ay wata lala mashquulaaye waa duul waxay maaganyiin loo malayn karina waa duul halkay maamulaan meelagiyo imaadaaye waa duul ku maal urursado mowra duug wada ee waa duul khalqiga maangado meel xilowdhiga meel xilow dira waa duul waa duul khalqiga maangado meel xilow dira ee waa duul mukhtaarkiyo ilaah sheegay marinkood waa duul masaafada jannada dhigu sii mariye waa duul ismoodsiiyey inuu maalig oofsaday waa duul majarihii iblays ugu madiixaye waa duul muskii jahanamiyo meel madow geli marka nimankaas odayaasha intaasaan ku dhaafay arrintoodii waxaan u marayn inaan idan jiri shan gabay baan u malnaya caawa lix maaqan waxay ahaayeen marka waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol aan ku salaamayaa arintaas meel fiican bay ka degtay waa maxamuud axmed cabdalle oo socdaal uu ku tegay dalkaasi etoobiya nooga waramay bal haddaa soomaalida ku nool halkaa iyo taabnooloodkeeda iyo dhaqankooda iyo weliba guud ahaan dalka etoobiya xaaladaha ka jira sidoo kaleeto maxamuud halkan salogtiinba waxay noo raaciyey dhowr gabay oo wadanimadu ka tif leedahay aad iyo aad baan maxamuud salaamaya boqol kiiba boqol soo dhawow maxaad ugu macasanaynaysaa warabtaan lagu tiraado ummadda soomaalida ku dhegeysan doonta aad rabtaan ku tiraado iyo kuwaadba ku dhegeysanayo ku ogsanaya kaa dhegeysan doonada aadkaasina ku tiraado
waxaan oranayaa dadka soomaalida waxa weeye qofku dadka soomaalidu inay iswaansadaan oo xaqiiqda qofku in runtiis u sheego oo riwaayadan ay ku jiraan muddada aada u badan dadku ay ka baxaan ummadda soomaalidu waxa weeye dawadooda waa la yaqaana waa midnimo inay dadka soomaalidu midnimada ka shaqeeyaan caalin iyo caamo oo ay midoobaan oo midnimada ay ka shaqeeyaan saasaa sharaftooda ku imanaysaa dariiqa waxaan ahay ninkii hayaa isaga cirka roobkoog intaasaan kaga baxay aad iyo baan ku salaamaya wadhagooda ku macasalaameynaya iyo kala soco wixii ku dhaafay website-ka golaha oo ah w w dot w w w dot com golaha nineteen sixty dot com amaaqsan aad aad iyo baan